guddigani waa guddi aan ku dhisnayn haba yaraatee wax nidaam iyo qaab maaragtay ee la tilmaami karo oo waxyaabaha loo idnaday ama la doonayo in loo maro oo lala yiri maaragtay waxaa maamulkii saddexda gobol ee shabeellaha hoose iyo baydhaba iyo bakool bay u diyaarinayaan barnaamijkii marka goboladaasi iyo habkii iyaga lagu dhaqangelin lahaa sida hadda maaragtay dadka soo xodayna ee barnaamijkaasi hadda oo dadka la doonaya inay qabtaanne waxaan arkayaa dad aanan loo fiirsanin hawshuu qaban lahaa iyo dadka la isu xodayna inaysan wax badan ma aragtay wixii dadka ay kalsooni ay ku qabi lahaayeen oo deegaamada la soo hadal qaaday oo ay wada dhan yihiin ooy iyaga markaa aamini lahaayeen oo rabitaankoodii wixii iyaga ay doonayaan ka turjumi lahaa sida sharciga uu qabo marna inaana wax lagu saleeyay uusan ahayn balse uu yahay guddi caafifad lagu dhisay waata mudane ma noo sheegi kartaa wax cad oo guddigan aad ku dhaliileyso waxaas iyo waxaas baa lagu dhaliili karaa dhihi kartaa sideeda wax markii la magacaabayo waxaa la eegaa dadka loo magacaabayo hawsha loo magacaabayo iyo waxa iyaga markaasi ay leeyihiin capacity dadka hawshaasi iyaga iyo dadkaasi ama aqoon wixii markaa laga sugayana dad markaa isku keeni kara sidaasi ayaa wax badan marka aanan loo xeerinin deegaan marka laga hadlaayana dadkiisa ayaa la eegaa markii gobol haddana la yidhaahdo sidaasoo kale ayaa gobolkaasi dadka waxda in loo sameeyo rabitaankooda ayaa la fiiriyaa dadka iyaga matalo ayaa lagala tashtaa waxa iyaga la doonaya in loo sameeyo ayaa laga qeybgeliyaa sidii iyaga ay dhammaan berri ay u noqdaan wax dadkaasi raalli iskaga yihiin say meesha usoo baxaan marka dad la doonayo in maamul loo sameeyo deegaamadoodana la rabo in ayaga la bartilmaamaysado iyagana laga ilaalinayo talada iyo inay ku yeeshaan ama in ayaga ay ka mid noqdaan waxaa la doonayo markaa in la sameeyo ama la rabo in lagu dhaqaaqo yacni laba arrin oo isqaban karta maaha marka guddiga kan iyo dadka iyaga magacaabaybu waxaanu arkaynaa dad iyaga yakaha iyo qulaanka isku cunayo oo turubta oo xataa aana u fiirsanaynin yaka iyo qulaan ma la isku cuni karaa haddaad isku cuntaanna dadka ma idinka yeelayaan ma idin soconaysaa aanan xataa sheeko maaragtay haba yaraatee aanan ku darsanin ee iska indhacadees waxa iyaga hadda ay wadaan iyo maaragtay iskaga day iyo wax lamid ah haddaanan ujeedo kale laga damacsaneyn oo fitno ah in dadka madaxa la isu geliyo oo waxa beri ee meesha ka dhalan doono dadaanan haba yaraatee ee iyaga waxba igama gelin ujeedadeeda ay ku dambayso ayaad moodaa inay arrimahaani ay dhinaanjiriyeen laakiinse aniga marka aan kasoo qaado gobolka shabeellaha hoose aan kasoo jeedo iyo gaar ahaan kunis dadweynsigayga ee degmada afgooy ah midna nooma cuntomo waxaan raalli kanahay iyo waxaan aqbali karnana maaha in waxyaaba oo aanan loo raacin hab iyo nidaam sharciyadeed iyo mid deegaameed oo aan sumad maaragtay laga akhrisan karo aanan ku qornayn in aan dadkeeni lala soo dhexgalo kadibna markaa naloo cameeyo ujeedada guracan ee ka ma ka dambaysa iyo in kirada lagu sameynayo dadka deegaanka xuquuqdoodan loo dubaantumanayo in halkaasi lagu maaragtay daabiyeeyo xildhibaan dalxa adigu waad ka soo horjeedaa arrintan laakiin waxaa jira siyaasiyiin kale oo doonaya gobolkan inuu la midoobo gobolada baaya bakool arrintaasi maxaad kaga jawaabi kartaa annaga ka noqosho iyo ka noqosho la-aan hadda maanta maba taagna maanta waxay taagan tahay yaa reer shabeellaha hoose ah deegaankaasi yaa matalaya degmada afgooya yaa kasoo jeedo yaase ma aragtay ee ka turjumaya yaase u dhashay afgooya kasokow walnaweyn yaa sidoo kale dega yaa ka turjumaya yaa ku aftirsada baraaba yaa sidoo kale ah yaa barka sidoo kale ah yaa awdeegna sidoo kale ah yaa kurtumaari sidoo kale ah yaa quryooley sidaas oo kale ah yaa sablaale sidaas oo kale ah markaasaa dadka soomaaliyeed ee dega gobolkaasi sideedisa degmo inta taladooda iyo ra'yigooda iyo horitaankooda la kulma naarogana xildhibaan uu leeyahay aqoon-yahaan uu leeyahay mumahiliin buu leeyahay wasiiruu leeyahay indheer garad buu leeyahay dhalinyaruu leeyahay odayaal dhaqameed oo wax saxiixay ee dawladdu iyada ay aqoonsan tahay carabkaru aqoonsan yahay bay leeyihiin haddaanan dadkooda iyaga aanan ka mid noqonayn talada wax aanan kulahayn waayo cidda markaa gobolka oo iyada ay mataraysa ama degmooyinkaasi wax laga weydiinayo ama beri wixii la sameeyo la rabo in la hordhigo waxaanu arkaynaa in yacni laga rarayo maaragtay caloosha maaragtay awrta wax socon karana maaha waxa aanan degmooyinka dadka ayaga howlaha ku maaragtay marmarsiyoonaya siyaabaha iyaga ay wax u samaynayaan meelaha iyaga ay ka yimaadeen meelaha ay kasoo jeedeen aanan aqbalaynin dadkooda ama iyagana xataa aanan diyaar ku ahayn inay dadka kale ku sandulayaan wax dhici karaysa dhamaaha mana soconayso caalamkana waa u sheegaynaa iyo intii soomaaliya arrimahan lugta kule ee doonayso inay wax un kala qabato laakiin gebigiisa oo federaalka inuu burburay lahaana la weexiyey baan anaga dadku sheegaynaa xildhibaan dalxa adigu maxaa kula fiican gobolkan inuu la midoobo gobolada baaye bakool ma kula fiican tahay in uusan la midoobin ma kula fiican tahay waxa aad is leedahay way wanaagsan tahay maxay tahay meesha anaga codayn mayno oo baarlamaan iyo duuqdamo hor yaalaan sheegahaasi dadkii ay rabaan ayaga hala weydiiyo sideed degmay ka kooban yihiin hal reer oo lala or ordana meesha ma degna iyo afar qofood oo xamar wareegta gobolkaasi waa kuu sheegay sideed degmo ka kooban yahay degmo kastana reer iyo qabiil iyo dad baa degan oo beelaha soomaaliyeed ku aftirsada haddaan indhaha layska rideynana waa layswada yaqaanaa ummadan anaga fidna inaan kula dhex wareegno iyo kala qoqob ma rabno gobolkaasi gobolada soomaaliyeed ee ugu khayraadka badan ee ugu deganaanshaha iyo dadkiisa nabada jecel iyo dowladnimada ayaa lagu yaqaanaa laakiinna dadka ku talagalay inay ayaga dabay ku qabtaan caadaystayna tan iyo lixdankii inay siyaasado oo ayaga hadda wejiyada inay meesha ula soo aadaan ay wadantooda ay tahay wadankaas ballaaran inay iyaga khayraad keliya gobolka dhiga inay usoo doontaan inay dadkiisa keliya inay ayaga ay taxtalqadameyn ayaga ay ku hayaan wax shaqaynayo iyo wax socon doono iyo wax la aqbali karo una noqonaysa ti ilaahayna meel bay taallaa oo dulmi iyo xaqdarro aan raalli aan ka ahayn wayna kasoo jeedaan dadkiisa hana ogaadaan aan leenahay in ummadu dhammaan hadda goos caqli usoo wada baxay idindaabyadii shalay iyo dadkii wala wax weliba ayaga isu haystay inay ayaga macse awoodeeda iyo dadnimadeeda ay leeyihiin inaysan ku khatalmin baan u sheegaynaa siyaasadaha ee dibadaha kambaniyada horgoodayaanne ha kala laabteen baan leenahay wax meesha ay ka wadaan waxaanu sheegaynaa shabeellaha hoose waxaa iskale dadka shabeellaha hoose degan dadkiisana isma haystaana kuwa kuwa isku haysta ayaa waxaan leenahay soomaalida fidnadiina kala dhex baxa waxa aad doonaysaan in guriga weyne iimaanka allaha idin geliya baan leeyahay adigu waxaa tahay xildhibaan ka soo jeeda gobolka shabeellaha hoose sababta la isugu haysto gobolkan oo khilaafkiisa iyo iska qabsigiisa u dhammaan la-yahay maxay tahay xildhibaane shabeellaha hoose anaa cunay iyo inaa cunaya la isku haystaa dadkiisana isma haystaan dadka waxaa ka dambeeyana ummadda way og tahay ilaahayna wuu og yahay caalamkan annaga hadda u sheegayno cidda ay yihiin ujeedka iyada iyo ee maaragtay ka dambeysa ee waxyaabaha ku kalifayo sida soomaalida kale ee ay u nooshahay ayaa loo diidan yahay inay u noolaadaan dadka gobolkaasi sida soomaalida kale ay u rabto nin walba in deegaankiisa lagu ixtiraamo ayaa loo diidan yahay sida soomaalida cid weliba ay u rabto inay ayada sharafta iyo karaamada ay huwan tahay iyo meelaha ayaga dadka ayaga ay matalaan inay helaan loo diidan yahay gobolkaa dadka matala iyo dadka iyaga ee kasoo jeeda waana waxaan socon doonin mana la aqbali doono saan kuu sheegay ilaahay subxaanahu watacaala ayayna u kaalmaysanayaan ee xaqsooraha ahaa ee caadilka ahaa dulmiga iyo inta cadaalad darada ku socotana way ku khasaari doonaan ilahay idinki